waa mahadsan tahay waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o eda walaalow ilaahay baa mahadle xala roob ayaa ka da-ay degmada baar dheere iyo guud ahaan gobolka oo dhan walaalow waxaa jirtay meel buundaa ah oo dadka ay iskaga gudbi jireen oo macnaha meesha boosha uga sacdo qaybiso xaafadaha kamid ah xaafad kamid xaafadaha dadkii u gudbahaya ayaa meeshaas musiibo ku dhacday dadkii marka buundadii ay ka gudbahayeen ayaa macnaha ay ku dhamaaday madras waa gartay
marka meeshaasa waxaa ka dhacday musiibadaas adiga dadka intii aan saaka subaxnimadii hore xaqiijinay waxay ahaayeen sagaal qof oo dhimasho iyo saddex qof oo dhaawaca haddana dad lala yahay oo ilaa lix qof ah jiro saasa ay yeerayso welina si fiican uma aana hubinin marka xaaladda meesha ka dhacday waa sidaas ma daadad ayaa soo rogmaday oo buundada jaray mise buundada iskeed ayaa u gooday may walaal daad baa soo rogmaday macnaha waxaa jirtay meel bahusha iyada marka kor loo qaado ah oo ay ku gadaan dad kageedaha gato oo dhista iyo waxyaabaha tiirarka iyo waxaas wixii ayaga ahaa oo ay soo qaadeen biyihii iyo dadkiio buundadii marahaya ayaa meesha iyada ku kulmay geeriga ayaga ahaa iyo biyihii ay wataan ayaa oo daadadkii soo gadoomay roobka ayaa macnaha waxyeelaya dadka meesha saasay ugu dhamaadeen hadee qofba qof aad qabatid siduu ulahaana adu sagaal qof baa isku meel ku geeriyootay oo ilaahay sababtooda meeshaas ayada uu ku geliyo oo dhalinyaro ah oo qaar sportisa iyo kuwa dhalinyaro yaryaraa iyo dad ganacsataa iyo dhammaan bulshada qaybeeda kala duwan iskugu jir jiro marka niyahow xaaladaas meeshaas ka dhacday waa sidaas waa tahay degmada bahar dheere dabcan waxaan ognahay buundo inay marto oo xoolaha iyo dadkuba ay ka gudbaan bal tusaale naga sii tan burburtay ma taasa mise waa mid kale maya walaal waa buundo buundo xaafadeed ah oo xaafad la yidhahdo kurmaan ayay u gudubtaa buundo weyn oo hadda la dhisaayo hadda dhismadeeda ay socota bulshada ay dhisaayaan waa jirtaa taas ma ahan weli waa qabyo taas laakiin midaan waa mid yar oo buundo yar ah oo qayb ka mid ahna hadda bulshada ay ku dartay qayb ka mid ahna horay waktigii hore ay u dhisay hay layidhaha solidarity marka oo yar oo dee bahusha macnaha kala barkeeday noqotay marka qayb dambe oo hadda bulshada ay ku darsatay oo dadkii bulshada ayaga isxilqaan ay ku dhisteen ayaa weelisay marka walaalow ma ahan buundadii weyneyd taas midda kalood sheegaysa dee xoolaha ka gudbaanna waa tii webiga oo weyneyd oo dee webiga saarnayd ma ahan meesha antogan waa tog dabiici ah oo magaalada dhex maro oo maanta toga kurmaanka la yidhaahdo oo xaafad kurmaan la yidhaahdo iyo magaalada inteeda kale ayuu kala qaybiyaa waa tahay degmada baardheere waxaa waayadan dambe kusoo barakacayay dad aad u tiro badan oo barakacayaala hadda robab saameyn xoogan ku yeesha degmada ayaa da-ay bal dadka xaaladooda ka waran walaalow dee sanadihii dambaba abaar ayuu utaha deegaanka dadkii waxay iska ahayeen deegaankan midubada dhexe bay iyo bakool eegada inteeda kale ay ka imaanayeen dadka de waa dadka waxay iska aheen xoola dhaqata beeraley mar haddii dee beerihiina afar sano ay abaarsadeen xoolihiina ay iska dhamaadeen dadkii meesha ay miciin geli karaan gargaarna aan la gaarsiin karin waa dareemaysa dee duruufta deegaanka ka jirta oo dadka ay ku nool yihiin marka dee dadku ay soo miciinsadeen kulaylkiina uu aada u batay iyo abaarta inay imaadaan deegaanka marka dee waa garan kartaa dhibaatada ay leedahay dad buushash ku jiro oo marakaneeca iyo baalkii baca hoostood iyo cooshado ku jiro oo roobkaas intaas leeg oo mugta fatahaadda intaas leeg oo dadka ay ku dhamaadeen dhaliyey korkooda uu ku daayay duruufta ay ku sugan yihiin waa dareemi kartaa marka laakiin niyow annaga ilaahay baa mahadle sababtoo a dee abaar joogta ah oo mogta muddo badan dadkan soo haysay roobkii haddee dadkii isu waayeen oo ugu diirsadayna dee musiibadaasa ka dhalatay marka insha allahu tacaala mar walba iyo xaalad kasta ilaahay aa ku mahadsan wax kastoo imaanaya waa garanahayo wax walba dee khayrkiiyo shartabana in ilaahay looga mahad celiya ayaa mar walba waajib nagu ah ilaahay aan u mahad celinaya alxamdulilahi rabbilcaalamiin dee musiibo kaste sababtoo dee ilaahay baa keenay roobka dee marka horena abaar baa dadki dhibaataynaysay oo oon iyo ma garanaysa haraad iyo gaajo macnaha oonka abaarta ay keentay u dhammaanayeen haddana dee fatahaadii biyi ay ka dhalatay dee in dadki intaas laag inay ku dhamaato ayaa ka dhalatay marka mar walba waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun musiibo kastoo imaatana ilaahay baa insha allahu dadka wixii dhintayna waa uga tacsiyeynaynaa ehelkoodii qaraabadoodii qof kasta oo ay wax ku gaareen inta hadee kale oo biyo gashay oo dee wixii ay ku noolaayeen oo agab ahaa ama moogta ay qoys ku deganaan jiray oo dhan ku beelayna dee wax lasoo koobi kara maahan oo hadda waxaa laga hadlahay waa nafta bini aadamka maxaa ku dhintay waayo ma oge yaa wax ku waxyeeloobay haddii la yidhaahdo aad bay u badan tahay marka ilaahay baana ku mahadsanadee nimca uu ilaahay keenay oo roobkii ahaya ka dhalatay